bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku aastaysan tahay tobanka bisha disembar sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maalinta xuquuqul insaanka ayaa maanta laga xusay magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a caalamka xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliyana waxa uu soo bandhigay tacdiyadii kala duwanaa ee loo geystay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho laga soo bilaabo janawari laba kun toddobiyo toban laba kun lix iyo toban ilaa iyo laba kun toddobiyo toban afar iyo tobankii disembar warbixintan ayaa lagu sheegay in soomaaliya waxyeelo loogu geystay afar kun shan boqol iyo siddeetan iyo shan qof oo isugu jira dilal iyo dhaawacyo loosoo laga soo bilaabo janawari laba kun lix iyo toban ilaa afar iyo tobankii oktoobar laba kun toddoba iyo toban tirada dhimashadaah ayaa lagu sheegay laba kun iyo toddobaatan iyo siddeed halka dhaawacyadu ay u yahay laba kun shan boqol iyo toddoba qof sidoo kale warbixintan ayaa lagu yidhi waxyeeladaasi loo geystay dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa gaartay laba jibaar boqolkiiba boqol tiro ka badan tiradii hore warbixintan lasoo ururiyey ayaa waxaa la tilmaamay inay tahay macluumaad koobaya labaatankii bil ee ugu dambeysay xaaladda soomaaliya iyadoo tiradanna boqolkiiba toban kor ay u kacday dhimashada marka loo eego waxyeelada shabaab ay u geysteen dadka shacabka ah dilalka oo dhinacyo kala duwan loo qaaday ayaa waxaa la sheegay in shabaab boqolkiiba lixdan ay leedahay geesmada falalka kala duwan ee lagu laayay dadka soomaalida ah ee tiradaasi gaaraya halka boqolkiiba la tilmaamay toddoba-iyo toban inay tahay mid ah ay geysteen maleeshiya beeleedyada ku dagaalamaya qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya boqolkiiba toban ku dhowaad waxaa la sheegay inay geysteen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halka boqolkiiba afar la tilmaamay in ay geysteen ciidamada amisom ee howlgalka nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya boqolkiiba ku dhowaad ah ama in ka badan toban waxaa la tilmaamay inay geystaan dadka inta badan loo adeegsado dad aan heybtooda la garanaynin falalka ay geystaan waana tiro ka badan boqolkiiba toban tirooyinkii hore ay usoo ururi jiray xafiiska unsameee magaalada muqdisho gaar ahaana warbixinta ku aadan humanitarianka ama arrimaha aadanaha iyadoona tani ay tahay mid ka badan wax badan tirooyinkii hore loo soo bandhigi jiray xafiiska mar uu ka hadlayay nicholas kay waxa uu sheegay brogram waa qorshaha lagu soo bandhigaya warbixintan inay tahay mid ka badan wax badan tii hore asigoo tilmaamay warbixintan inay tahay mid sal u ah falalkii kala duwanaa ee ka dhacay soomaaliya iska horimaad u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalk sooma ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay isgoyska karbuunka ee degmada hodan waxa uuna iska horimaadkaasi yimid kadib markii laba nin oo ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya oo qoryahoodii wato ay ciidanka xasilinta ku amreen inay hubka dhigaan taasina ay keentay in ciidamo kale ay goobtaasi ugu soo gurmadaan inta la xaqiijiyey waxaa iska horimaadkaasi ku dhintay hal gabar oo la tilmaamay in goobtaasi ay ku iibinaysay shaah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay sida wararku ay sheegayaan laba askari oo ka wada tirsan militariga iyo nabad sugidda goobjoogayaal ku sugan isgoyska tarbuunka oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in ay arkayeen ciidamo ka wada tirsan dowladda oo nabad sugidda iyo militari isugu jiro oo ku dagaalamaya goobtaasi isla markaasina waxa ay sheegeen in ay cabsi xoogani soo wajahday dadka ka agdhow goobta ay dhacdadu ka dhacday ma jira ilaa iyo haatan wax war oo ka soo baxay maamulka degmada hodan kan gobolka banaadir iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada amniga ee ku aadan waxyeelada ka dhalatay dagaalka labada ciidan dhex maray iyo warbixinta iska horimaadka maanta ka dhacay halkaasi shalay ay ahayd markii ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay ku dagaalameen isla isgoyska tarbuunka ee degmada hodan kaasi oo salka ku hayay dhul laysku haysto oo ku yaala nawaaxiga isgoyskaasi dagaalka uu ka dhacay halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer xubnaha golaha aqalka sare ee dalka ayaa maanta waxa ay ansixiyeen xubin ka mid noqonaysa guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya sagaal iyo labaatan mudane ayaa codka kalsoonida siiyey abokaata muumino sheekh cumar taasi oo xubin ka noqonaysa guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka kadib hortegitaankeedii golaha aqalka sare ee maanta gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare abshir bukhaari ayaa sheegay in si rasmi ah abukaata muumine sheekh cumar ay ugu mid noqotay guddiga qaabilsan arrimaha dastuurka ansixinta xubnaha golaha aqalka sare ee dalka kadib waxaa halkaasi laga lagu dhaariyey muumine sheekh cumar oo ka mid noqonaysa guddiga qaabilsan arrimaha dastuurka gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ah ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xasan cawaale qeydiid ayaa guul ku tilmaamay in gudoon in ay guddigoodu helo qof aqoon dheer u leh arrimaha dastuurka dhinaca kalena waxaa maanta bagolaha aqalka sare ee baarlamaanka hortagay oo warbixinna laga dhegaystay guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta dalka waa dib u heshiisiinta qaranka ismaaciil macalin muuse kaasi oo tilmaamay in meelo badan oo kala duwan oo dalka ay tageen lana kulmeen dhibaatooyin kala duwan balse ay jiraan fursado badan oo dadka soomaalida lagu heshiisiin karo sanatarada golaha aqalka sare ayaana taasi kadib soo jeediyey in guddigan dib u eegis dib u eegista dib u heshiisiinta la taageero cabashooyinkiisana wax laga qabto lana xaliyo ayadoo guddigan uu ka mid yahay guddiyada ugu shaqada badan marka laga hadlayo guddiyada baarlamaanka waa guddiyada dowlad waa guddiyada qaranka ee magacaasi hoostaga waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye ayaa saakay waxaa jiray in ay muddo hakadu ku yimid kadib markii ay kusoo bateen isbaarooyin la sheegay inay dhiganayaan rag ku libisan dareeska ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaa saakay muddo saacadaha xirnaa wadooyinka wadada isku xirta degmada afgooye iyo magaalada muqdisho kadib markii lasoo dhigay isbaarooyin cusub oo lacago looga qaadayo gaadiidka ka shaqaynaya halkaasi sida ay sheegayaan wararka darawallada gaadiidleyda ayaa saakay banaanbax cabasho ah ka dhigay waddada waxaana jiray in mar dambe ay halkaasi gaareen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda kuwaasoo u sheegay gaadiidleyda in wax laga qaban doono cabashadooda ciidamada isbaarada dhigtay ayaa ka mid ah ciidanka militariga waxaana ay gaadiidka ku amrayeen in ay lacago bixiyaan xirnaashaha waddada ayaa saameyn ku yeelatay gaadiidkii guda gaadiidka qudaarta ka keena ka keeni jiray degmada afgooye iyo qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose oo subax weliba gaadiidkaasi ay isticmaali jireen waddadaasi taliska militariga ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa horey waxa ay u soo saareen amaro lagu qaadaya isbaarooyinka yaalla inta u dhexaysa muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen radio wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinaya warka intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh